Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa si rasmi ah xariga ugu jaray xarunta hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka NIRA xarunteeda magaalada Baydhabo. Munaasabadda xariga loogu jarayay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, agaasimaha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee NIRA, gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo marti sharaf kale. Agaasimaha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee NIRA Shucayb Nuur Xuseen ayaa ka warbixiyay adeegyada ay qaban doonto xaruntan.
muddo hadda laga joogo afar maalmood waxay qaateen tababarkii oo ku saabsan habraac iyo shaqada iyo sida ay ku shaqayn lahaayeen waxaa kaloo la baray nidaamka ay maxaa la dhahaa systemkii oo eh, nera ee diiwaangelinta waxay kaloo qaateen xirfado kale oo shaqada ah mudane madaxweyne Eh, nera waa meesha ugu horreysa oo laga hirgelin doona mudane madaxweyne maadaama khudbaduhu iyo waqtiguna aada u yaryahay khudbadihiina waa soo koobi doonaa marka mudane madaxweyne intaas waaye oo intaas ugu muhiimsan Ee, waxaa kaloo caqabad ah dadkeenu isma socon karaan waxaa ka warqabtaa dadkeenu haddeer waa safraan dukumentiya la-aan ayay gudaha ku safraan marka qofku markuu intuu baydhabo ka tago wuxuu tegayaa muqdisho isaga oo laba identity kale leh baydhabona magac buu ku joogaa xamarna magac kale ku joogi karaa ama jowhar buu magac kale ku tegi karaa waana caqabad guud oo amnigeenna iyo isu socodkeennaba caqabad ku ah waxaa keenayay inaynan lahayn aqoonsi midaysan oo waddanka aysan ka jirin Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo si rasmi ah xariga ugu jiray xaruntan hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka NIRA ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay xaruntan isagoo u mahad celiyey maamulka hay-adda.
marka runtii waxay kaloo muhiim u tahay oo dadka soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay diiwaangelinta dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada guud iyo tirakoobka dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada iyo tirakoobka isteedyada iyo degmooyinka ayadana muhiimay u tahay in la qaato kaarka aqoonsiga marka wax walba oo nolosha bini aadanka ku xiran ama dhaqdhaqaaq ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama shahaado ha qo- ha noqoto eh, ama aqoonsigan digitalka ah ha noqdo ama nooc kastaba waxay u baahan tahay kaarkan aqoonsiga marka aaday muhiim noogu tahay munaasabaddan aadayna muhiim u tahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan weliba dadka reer koonfur galbeed oo hadda aan u furayna kaarka inay qaataan aqoonsigan si waxyaalaha aan soo sheegoo dhan ay ugu fududaato marka aada iyo aadaan ugu mahad celinayaa eh, agaasimaha iyo dadkii ka soo shaqeeyey agaasimaha oo koonfur galbeed waxaa kaloo muhiim ah oo aan ku faraxsannahay waxay qayb ka tahay shaqo abuur loo sameeyey dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxaa sha- waxaa bilowday toban qof oo dhallinyaro ah oo reer koonfur galbeed sida uu sheegay agaasimihii cusbaa in la qaatay oo loo qaatay shaqo abuurkay qayb ka tahay berrina boqol qof baa la qaadan doonaa marka ha la qaato kaarka xarumaha ha la badiyo meel kasta oo koonfur galbeed degmooyinka dhan ha la geeyo degmo kasta ha laga qaato registration rasmi ha loo suubiyo wax ay inkaga baahan tahay male inaad tagtaan oo safka aad gashaan oo kaarkiina aad qaadataan bas waa shuruudda ku xiran marka aqoonsigii nagula aqoonsan lahaa oo soomaalinimadannada lagu aqoonsan lahaa oo inaan reer koonfur galbeednahay lagu aqoonsan lahaa waaye muhiimay noo tahay ha la qaato sidaas darteeda xaruntii baydhabo ee niira waa noo furan tahay Xarunta aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka NIRA ee magaalada Baydhabo ayaa qaban doonto adeegyo badan oo la xiriira diiwaangelinta, tirikoobyada iyo helitaanka aqoonsi midaysan.